Guddiga Gurmadka Fatahaadaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kaashanaya hay-adda Xasaani, ayaa magaalada Baydhabo deeq raashin ah ugu qeybisay in ka badan shan boqol oo qoys, kuwaas oo saameyn ay ku yeelatay fatahaadda El Niño. Deeqdan ayaa waxa ay ka koobneyd bur, bariis, sonkor, caano iyo saliida. Maxamed Nuur oo ka mid ah Guddiga Gurmadka Fatahaadaha ayaa ka warbixiyay deeqdan.
maanta farxad ay noo tahay in markii saddexaad aan raashiin gargaar aan gaarsiino dadkii fatahaadaha ay saameeyeen ee ku noolaa degmadan baydhabo gargaarkaas oo naga soo gaaray walaalaha reer turki oo weligooda runtii garab taagnaa shacabka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan si gaar ah shacabkan reer koonfur galbeed oo markii ugu horreysay maaha ay gurmudna soo gaarsiiyaan weligooda ay garab taagnaayeen shacabka soomaaliyeed shacabkan reer koonfur galbeedna ay garab taagnaayeen waan u mahad celinaynaa gargaarka ayna soo gaarsiiyeen hordhac ah oo midkii ugu horreeyey ah fatahaaddan maadaama ay ahayd fatahaad runtii in badanna laga digey laakiin laslahaa heerkan ma gaari doonto waxay ku noqotay cid walba oo gargaar la rabtay dadkan xilli degdegay ku noqotay marka inay soo hilqaameen oo ay noqdeen hay-addii ugu horreysay soo gaarta degmadan baydhabo oo dadkii shacabka ahaa ee mudnaa in wax la siiyana soo gaarsiiso waana ugu mahad celinaynaa qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay deeqbixinta ayaa u mahad celiyey hay-adda xasaani hay-adda xasaani iyo tiimka oo ninkooy walaalaha oo turkiya ciidanka mahnagaan oo raashinkaasaytii hadeersi dadka oo fatahaadaha deegaanada koonfur galbeed dhibaatada deerti saas dartee gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha xaafadaha magaalada baydhabo iyaanka mahnagaane ini dadkii mudnaay oo raashinka langatarga iyo deersiyeen qoysaska maanta deeqda loo qeybiyey ayaa waxay isugu jiraan caruur haween dad da' ah kuwaas oo ay saameyn ku yeelatay daadadka iyo roobabka deerta